إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaan idinkugu soo diyaarinay waxaa ka mid ah qubuuro ku yaala magaalada muqdisho ayaa laga soo sheegayaa in qaar ka mid ah meydadkii ku aasnaa lafahooda lagu arkay bannaanka iyadoona qubuurtaas fasahaad lagu kor sameeyo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga askarta dowladda federaalka ah ku leeyihiin duleedka magaalada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose shil khasaaro geystay ayaa ka dhacay magaalada burco ee gobolka togdheer wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa kulan la qaadatay beesha maxmuud hiraab oo ka mid a beelaha dega wilaayadaas dad badan oo itoobiyaan ah ayaa weli ku sii qulqulaya deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka kaas oo la geeyay deegaanka kunyabarow dowladda turkiga ayaa shuruudo cusub ku xirtay dalalka fiinlan iyo swiden si ay ugu biiraan ururka nato إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن qubuuro ku yaala magaalada muqdisho ayaa laga soo sheegayaa in qaar ka mid ah meydadkii ku aasnaa lafahooda lagu arkay bannaanka iyadoona qubuurtaas fasahaad lagu kor sameeyo mahad ayaa ka waramaya qabuuraha iskool bulisiya oo ku yaala degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ayaa dumay waxaana bannaanka u soo baxay lafihii iyo karfantii lagu duubay meydadkii waa hore dhintay waxaana arrintan sababay labo arrin midda koowaad waa dhulkii oo jilicsan islamarkaana ay roobab ku da'een iyo iyagoo ku yaalla badda heelkeeda taas oo sababtay inay si dhaqsi ah u dumaan maadaama ay soo gaarayaan biyaha badda mid ka mid ah dadka deggan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay arrintan xilli ay rabeen isaga iyo ehelkiisa in qof dhintay ay ku duugaan qabuuraha iskool bulisiya waxaana dhacday in uu ka dumay godkii ay qodeen jabiga meesha hadda qabriga laga faagaya arkaysane xaaladeeda ma habbooneen in laga faago waayo qabiilayda dhan siday u dumaya xataa lafa badan oo hadda bannaanka yaalaa jiray karfano badan marka annagana si lama filaane noogu dhacday marka hadda qabri kale aan jecelna inaan dib u faagdo waxaa dhacday qabriga annaga ma filayn in meeshaan laga faagaayo waxaan rabnay meel habboon oo aad u fiican oo sida koroo kale amise meelaha taagoo kale oo caradeeda aad u adag tahay hadda xeebtiiya ku dhowdaa inta waxaa keeni karo biyihii iyo roobkii oo ishelay baddana waa u jeedaa jabigeeda xaaladeeda siduu u kacsan yahay marka qabrigii inta meydka la dul dhigay kadib wuu soo dumay hadda marka waxaa dhacday in bulkeeti la dalbo sida bulkeetiga eelka loogu sameeyo kadibna qabriga la dhiso iyadoo ay muuqato dayacaadan haysata qubuurtan waa hore dadka lagu duugay oo ay lafahoodii iyo karfantoodii bannaanka u soo baxday qaarkoodna ay qubuurtii ku dulduntay ayaa haddana waxaa jirto arrin kale oo ah wax laga xumaado waxaa dhacda marar badan in goobta nuucaan ah oo ah qubuurtii la rabay in aakhiro lagu soo xasuusto in dhallinyaro iskugu jira wiilal iyo gabdho ay dalxiis iyo tumasho u soo aadaan iyagoo halkaas ku samaynaya fisqi iyo fasaad muyuusigana ku dhegaysta waxaaba arrintaasi ka sii daran in marar badan muuqaalloy iska soo duubeen dhallinyaradan ay ka soo muuqdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo dhallinyaradan tumanaysa ku waardiyeynaya goobta iyagoo ka hor joogsanaya qofkii isku dayay in uu waaniyo waxaana arrintan ka markaati kacaya dhallinyaro xog ogaal ah oo ay warbaahintu waraysatay meeshaan horta waa meel dalxiis loo imaado haddana waxaa ku yaala qabriyaal micnaha dad inay micnaha ee imaadaan ee tigtok ee ku duubaan waa wax aad iyo aad u qaldan soomaali haddaanaan micnaha xumaanta le u ordnaa khayrka muu orodno marka ilaaha laga cafado meeshaa meel khabri ee waaye muusiga iyo waxaasa laga daayo soomaalina saasaa dhihi lahaa muusiga iyo waxaasa laga dhaaf meesha horto asalaamu calaykum aniga fikradada hadda taas ma habboono marka waxaan dhihi lahay shacabka soomaaliyeed meeshaan bad waaye meel lagu dalxiis waa tahay mana diidan laakiin waa u jeediyad haddartaan cimir qaadasho waa meesha in lagu cimir qaataa fiican ma soomino ya marka laakiin soomaalidu waxaa dhahaa ama dadka meesha ay madaanbo waxaa la- taas waa lagu fiican yahay mid fiicanna maahan ha la iska dhaafo inta badan qabuuraha iskool bulisiya ayaa waxaa waayihii dambe lagu duugaya madaxda iyo ciidamada ka tirsan dowladda federaalka ah iyadoo ay jiraan muslimiin kale oo iyagana meesha ku duugan
ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay askarta dowladda federaalka ah ku leeyihiin duleedka magaalada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose weerarka waxaa lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan deegaanka bariire ee duleedka magaalada afgoy ilaa iyo hadda tafaasiil ku aadan weerarkaasna ma soo gaarin shil geesti khasaaro nafeed ayaa ka dhacay magaalada burca ee gobolka togdheer haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya wararka laga helaya magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa sheegaya in shil khasaare dhaliyey oo mar kale ka dhacay gudaha magaaladaas inta la xaqiijiyey shilkan waxaa ku dhintay hal ruux halka ay ku dhaawacmeen shan qof oo kale ilawaradii warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in shilka gaari ee ka dhacay magaalada burco uu yimid kadib markii ay isku dhaceen mootada nooca loo yaqaano bajaajta iyo gaari basa oo xilligaas waday dad rakaab ah waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha isbitaalka magaalada burco wuxuuna sheegay in isbitaalka lasoo gaarsiiyey dad qaba dhaawacyo halis ah balse haatan ay gudaha isbitaalka kula tacaalayaan xaaladooda caafimaad ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay shilka halka ay sidoo kale dhaawacyo soo gaareen ilaa shan ruux shilalka gawaarida waa waxa ugu badan ee sababa dhimashada dadka ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka isku magacaabay somalilan tirakoob la soo saaray ayaa lagu sheegay in tirada guud ee shilalka ka dhacay dhulkaas ay gaarayaan shan kun shan boqol siddeetan iyo kow shil waxaana dadka ku dhintay ay gaarayaan laba boqol laba iyo toban ruux iyo burburka gawaari gaaraysa saddex kun boqol iyo kow bishii maarso ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii shil gaari oo sababay dhimashada laba ruux oo ka dhacay magaalada burco gaar ahaan halka loo yaqaano hoteelka isha burco wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa kulan la qaadatay beesha maxamuud hiraab oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaas maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya kulankan oo u dhexeeyey waxgaradka beesha maxamuud hiraab iyo wilaayadii islaamiga ee galgaduud ayaa waxa uu ka dhacay qaybo ka mida wilaayadaas kulanka ayaa waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay sidii ay beeshu uga qayb qaadan lahayd halganka ka socda dalka ugu horreyn odayaasha beesha maxamuud hiraab ee ka qayb galay kulanka ayaa ka warbixinaya qodobada ka soo baxay iyagoona ballan qaaday inay dhaqangelinayaan kulanka oo ay nagala soo qayb galeen wilaayada gobolka annagoo ah beesha maxamuud hiraab waxaan aad iyo aad u soo dhowaynaynaa oo aan ugu hambalyaynaynaa kulankaa qiimaha badan leh wilaayadu noogu timid ee lagaga hadlayey arrimo fara badan oo aad u qiimo badan oo ah dardargelinta jihaadka iyo arrimihiisa xagga tacliimaadka xagga bulshada iyo isku xirnaanta waxyaalahaasoo dhan looga hadlay aad baan ugu mahad celinaynaa wilaayada arrimahaas ay noo qabatay oo qiimaha badan leh annaguna insha allahu tacaala wixii tala iyo tusaalaho naloo soo jeediyey waanu qaadanay si niyad iyo wanaag iyo farxad ay ku dheehan tahay waanan aad baanan u qaban doonaa insha allahu tacaala waxaan maaragtay soo dhowayhaynaa insha allahu wax alla waxay noo yimid noola yimideen ayaan soo dhowayhaynaa waxaan soo dhowayhaynaa amniga ayaan soo dhowayhaynaa waxaan soo dhowayhaynaa jihaadka waxaan soo dhowayhaynaa waxbarashada soo dhowayhaynaa caafimaadka wax alla waxay noola yimideen ayaan soo dhowayhaynaa waana ku taageersannahay boqolkiiba boqol waxaan kaloo soo dhowayhaynaa sidai aan iskaga dhici lahayn cadowga mushrikiinta iyo murtadiinta iyo gaalada maaragta een bahaysatay ama jinsi kastaba ha lahaadeen jinsi kale ha lahaydeen oo waddanka soomaaliya kusoo duulay sidaan iskaga dhici lahayn ayaan soo dhowayhaynaa dhammaantanya een sidaas ayaan ballanka iyagu yahay waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid oo sidoo kale kulanka ka hadlay ayaa beesha kula dardaarmay inay xoojiyaan qodobada ka soo baxay kulanka ciddii barnaamijkaasi ka hoolan oo maaragtay rabto in cadowga waddooyinka tusto codooyinka muslimiinka kasoo muslimiinta ka soo hogaamiso cidda rabto markaa waa murtadiinta oo soomaaliya hadda maaragtay gaalada ay soo magacawday waxaa la rabaa nimankaasi makarooda iyo dhaqartooda in lagu hortago ayaa loo baahan yahay in lala socdo awaamirta meesha ka baxday si guud in loo qaato in insha allahu tacaalaa waxbarashada iyo maaragtay goobaha masaajidda iyo maraakiista in la camiro insha allahu tacaala ayaan dardaarmaynaa qabaa'ilka soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa kaalin weyn ku leh halganka ka socda dalka ee looga soo horjeeda shisheeyaha iyo kuwa la shaqeeya dad badan oo etoobiyaan ah ayaa weli ku qulqulaya deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya iyadoo awalba horay gobolada somalilan ay ka taliso etoobiyaanku ay ugu soo qurqurayeen ayaa markii sannado ka hor dagaalka etoobiya uu bilowday waxa etoobiyaanka ay arrintaasi u noqotay fursad kale magaalada buurama ee gobolka owdal ayaa iminka waxay la ceerceeraysaa etoobiyaan tiro badan oo kirishtaan ah kuwa oo ka yimid dhanka etoobiya dadka deegaanka ayaa iminka qayladhaan af labadii ah yeeray waxa ay aqoon-yahanadu sheegayaan in loo baahan yahay in dhinac looga dhigo lagana qabto itoobiyaankan magaalada harqiyey dhallinyarada boorama oo saxaafadda la hadla waxa ay shaaca ka qaadeen in itoobiyaanku ay deegaanka ku hayaan dhibaato xagga diinta ah iyo mid caafimaad intaba dad ajaanib ah oo ka soo kactimay ama ka yimiday dalkan dariskana etoobiya dadkaasoo bulshada ku haya dhibaatooyin kala duwan se mid dhaqaale mid caafimaad mid dhaqan iyo mid diineed marka leegaba waxay hoosta ka xariiqeen in itoobiyaanku ay sabab u noqon karaan in boorama iyo nawaaxigeeda uu ku faafo cudurka aidiska waxaa taa inagaga sii daran dhibaatooyin badan oo caafimaad oo intan ka waaweyn inay ma karaan sida xanuunada maxaan ku dhahday inagu marka soomaali la yidhahdo aan aadka uga ladanahay xanuunada sida h i v aidiska oo kale si fudud loo kala qaadi karo dadka noocana weliba dadkan dayacan oo kale ay bulshada gaarsiin karaan dhibka ugu weyn ayaa soo gaaraya masaajidda maadaama itoobiyaanka kiristanka ah haddii roob yimaado ay masaajidka iska buuxinayaan si ay ugu okartaan aqoon-yahanadu waxay sheegayaan in itoobiyaanku maadaama ay gaalo yihiin ay yihiin dad aan anshax iyo asluub toona lahayn islamarkaana ay ku horsaxaroonayaan masaajidka ilinkiisa iyo weliba goobaha laga cunteeya intaba waxay ku horsaxaroonayaano ku dhaqmayaan oo waxay doonaan ku samaynayaan halkii dadku isugu yimanayeen wax ku cunayeen iyo dukaankii ay wax ka qaadanayeen sidoo kale masaajidda maalinta roob doo meel ay ka galaan ma haystaan waxay galeen xaloo kale marka lasoo qaato roobkii weynaaday mar allaala markuu roobkiisaa u tiexay iyagoo sugaya dadkii salaada kasoo baxay inay wax weydiistaan dee berenda ay istaagaan ma jiraan siday u dhannaayeen iyagoona diinta islaamka haysan qoyaankoogii dhibtoodii dhooqadoodii intiiba waxay la soo galeen masjiidka masaajidkaan tujiyo ayaan ku arkay weliba qaabkay u nool yihiin dhaqan xumada dee dumarkii oo qahwan oo ciidaba iskugu jiraan oo ciyaal suuqii tuuga isugu imanayo inkastoo aqoon-yahanadani ay maamulka deegaanka ay baaq u direen haddana somalilan maamul ka jira waa mid u daacada itoobiyaanka rajo weyna lagama qabo inuu qaado tillaabooyin lid ku ah itoobiyaanka kirishtaanka ah wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dowladda federaalka kaas oo la geeyey deegaanka kuunya barow maxamed ciise ayaa ka waramaya deegaanka kuunya barow ee wilaayada islaamiga hirshabeellaha hoose ayaa lagu soo bandhigay askari ka soo goostay dowladda federaalka askarigan marxaladihii uu soo maray iyo intuu ka tirsanaa iyo waxa uu qaban jiray waxa uu uga waramay waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga ee alfurqaan magacay waa xidar maxamed gulo waxaan ka imaaday ciidamada oo dowladdan ka imaaday marka askarigan ah kuwa gorgoran ka tirsanaa waa gartay imise sanaad ka tirsaneed marka toddoba sano
toddoba sano laakiin toddoba sano ma jiraan ciidamada gorgor ka hor halkay ka shaqay jirta ka hor kismaayan ka shaqayn jiray ciidamo aaday military aha markaas oo kuwa jubbaland miya may kuwa federaal qaybta afartan saddexaad arnew dagaaladaas waa dagaalo badan aan ku jiray marka dagaalo aan kasoo jabnay way jireen sidoo kale wuxuu yidhi waxaan kasoo jabnay midka oon buulgaduud afjar ahaa oo markaas aan kasoo jabnay sagaal iyo toban askari noogu dhimatay
waxaad la socotaa waagaas seeraar wuxuu yidhi nimanku xerada sooma gelin bannaankeedaa looga hortegay waa la iska difaacay xerada gudaha may u soo gelin bal ka warran hadalkaas idaacaddaa waraysatay suu saameyn idin kugu yeeshay hadalkaas hadal beenu ahaa xaradii dhanaa lala wareegay xaradiiyo gaari qaraxa la soo geliyey xaradiina geeska gees waa lala wareegay waana ka soo aragnay meesha derbiyadaan ka boodnay si kale aan yeelna ma garan waynaba xaradii dhexdeed waxaan aragnay afarta koono oo qeyqa isqabsada oo meesha joogitaan aan lahayn wax naga tanwiinaa soo gala meesha waxaa isa soo taraya farxadka dowladda federaalka ah ee isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkaan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa shuruudo cusub ku xiray dalalka fiinlan iyo swiden ka hor intaanay ku biirin gaashaanbuurta nato erdogan wuxuu sheegay in aqbalidda fiinlan iyo swiden ee nato aan weli si toos ah loo damaanad qaadin ayna taasi ku xiran tahay sida labada dalba ay u fuliyaan ballanqaadka ay la galeen xukuumadda ankara erdogan wuxuu sheegay in baarlamaanka dowladda turkiga uusan ansixin doonin codsiyada waddamada waqooyiga yurub ilaa marka hore ay muujiyaan midnimada ankara iyagoona weliba arrintaa ficil ahaan u sameynaya xulafada nato ayaa si rasmi ah dowladaha swiden iyo fiinland uga casuuntay inay ku soo biiraan isbahaysiga iyagoona soo afjaraya dhexdhexaadnimadooda milatari oo ay wadaan muddada dheer dalka turkiga ayaa go-aankaas marsii horreysay kasoo horjeestay isagoona turkiga labadan wadan ku eedeeyey inay martigeliyaan madax ka tirsan xisbiga kurdiyiinta kuwaas oo ay xukuumadda ankara u aragto urur lid iyaga ku ah warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa